gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta rugta ganacsiga ee muqdisho ayaa wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay in loo gurmado dadkii ku hanti beelay dabadhowaan ka kacay suuqa bakaaraha sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre ayaa sheegay inay muhiim tahay in lacagaha dadkaas loogu talagalay in lagu caawiyo in hal meel la isugu geeyo si cadaalad loogu qaybiyo dadka ay dhibaatada soo gaartay marka waxaa nambarka aada u badanaya marka qofkii labalabo mitir ay waxay yihiin dadkia tirada ka badanaya marka sagaashan iyo sagaal qof ay noqotay dadka milkiilayaasha waa ay qiimeeyeen adiga waxay kasoo qaadeen markaas kiosii yarayba in kun doolar camal oo ugu dhisnaa jiingadihiisa alaabta ku dhisnayd sagaashan iyo sagaal kun oo doolar ay kasoo qaadeen saddex boqol iyo konton iyo afar qofna waa dadka ku shaqaysanay ahaayeen oo ama kiraystay ama iyagoo kiraystay koox koox maxaan ku rahda ugu shaqaysanayay oo tiim tiim ahaa afar boqol iyo konton iyo saddex qofaa ku nacfacsanaysay intaas yartaa hadda oo oo meeshaas soo gaara marka si u fiirsana dhaqaalaha hadda kaga baxay dadka saddex boqol iyo konton iyo afartaa laba boqol iyo laba konton laba boqol iyo konton konton doolar waaye marka la isku daro hantida guud ay qiyaaseen odayaashu inkastoo wax yar ay soo bixi karaan oo haddaba saddex afar shan qof oo oo dadka milkiilayaasha ah oo gadaal dukumeenti kala yimid ay soo kordheen laakiin hadda isugey saddex boqol iyo ko konton todoba boqol iyo konton doolar waaye lacagta nala soo gudbiyey oon rabno bal dadka walaalaheena ee dhibta gaartay laakiin waxaas waxaa ka culays badan waxaa hadda la sameynaya in mulkii dhagax laga dhigo nin asagoo marka jiingadii rug ganacsanaya ee dhibtaas soo gaartay hadda raba inuu dhagax dhisto waad dareemi kartaan culayskii waxaa qabanaya laakiin bal waxaan rabnaa dhibaatadii gaartay inaan la qaybsano anagoo ganacsateena soomaaliyeeda halkaa inaan baaq uga soo jeediyo ganacsatadeena reer muqdisho ama ganacsatada soomaaliyeedba inaan dadkaas walaalaheena ee tabarta yar leh ee ganacsigu sember hoosoo kasoo wada bilaawdee meeshaas maraya inaan u kaalmayno oo u istaagno dhammaanteen meel kasoo joogno weliba shirkadaha waaweyn oo shirkadaheenna waaweyn oo eeda ah iyo kuwa dhexe iyo kuwa hooseba inaan isla gaarno oo walaalaheen aan gurmadka u samayno olesya waa iska jiraan dhib badan waa jiraan laakiin waad dareemi kartaan qofka dabqabsaday ee intaas yartaa ku shaqaysanayay ee intiina ku shaqaysanaya ay ka maqan tahay intaan la soo gaarna dhibaato kale kusii dhici kartaa marka arrintaas aanu istaagno dadka hadda wax bixiyeen waa ku mahadsan yihiin oo hadda wax ururintana noo wada alxamdulilah waxaan kaloo rabnaa in la iswaafajiyo ururintooda in ururinta suuqa si badana loogu jiraa laakiin anaga asaru ganacsi ahaan waxaan ognahay gudoomiyaha suuqa bakaaraha oo xasan cabdi axmed xoogsada ah guddiga oo hogaaminayo oo sektarada suuqa ay kula jiraan oo odayaasha ka ah iyo guddiga dabka oo hogaaminayo cismaan jaranbi hiraabe oo runtii ah ninka odagaah isaguna ay guddiga ay soo doorteen oo afar qof oo haddaba nala joogta oo guddigan shanta qof ka kooban inay iswada waafajiyaan haddii qof walba bac inta qaadato qof walba wax soo ururiso inaan meelaan isugu soo wada noqono ay yeelato oo xoogsade oo gudoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha ah iyo cismaan jaranbi inay soo gaaraan ugu dambeyntii waxa la ururiyey dadka u istaagana waa mahadsantihiin